geegow taariikhdii yeeatay labaataiyo afarta bille juun labada kun iyo labaatiyo kowda way baabsida caadada haytii qabsoomay kulanka gole wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu su shir guddoomiyay madaxweyne cabdicasiis xasan mad laftigareen kaasoo runtii ajandooyin edi ed muhiiman ee linkadoodii ajandagan ka horeeyey oo kulunka ka falanqeeya way bahaayeen number one amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbuucii laha dhaafi warbixin ka saabsan safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golo wasiirada iyo kaseedeen degmada weejid oo runtii caleemasaarkii golaha deegaanka degmada weejid ku dhihay kaasoo warbixintaas laku dhugun sida wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed warbixin guud ee xaalado xaaladda caafimaadka xoolo gobolka bakool oo isbuucyada lahadhaafi runtii cudur ilaa iyo hadda si rasmiyan liin ogayn runtii xoolo haysid sin laku dhugun sida wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha oo ka saabsan bilooyinkan ka dambeeyey qobadka wasaaradda oo siina wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha laku dhugunsaday warbixin guud xaaladda xudur oo laku dhugunsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka ka hormaro wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waybaaba kudahoweey xaaladoogan ka dambooyey isbuucii lahadhaafi ee amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya yoo hayt runtii xaalada xaalad ed ed endegan oo runtii isbuucii laha dhaafi nimankii nabad io nolol diidka haayay oo mar kastaba inteegan iniyo dhibaateeyaan bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo maylarayus hagardaamidiyo walbadan runtii ciidamada amniga oon iska jiraan haddii haadala hayta booliis daraawiish military iyo iskaaladayan runtii ini walbadan laku qobadi gaar ahaan waybaabla ka xusay degmada diinsoor ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaalo eedied ambelerin iyo suubiyeen kaasoo maylaraaya usaad isbuuci laha dhaafi runtii iyo iska hormaad iyo dhexmari nimankii shabaabkaha iyo guulo eedied weyn runtii ha ku hooyen runtii iyo maylaraaya usaad dhammaan ciidamada shalgidisan amaanlinkajeedii golaha wasiirada iyo bogaadin runtii howlo qaran oyon ahaayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan waybaaba bogaadin iyo ammaan linkajeediyey ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ee ka howlgala degmada diinsoor shaqada culus iyo hayan runtii omaylaraayusa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ballanqaadi baahiyaha jira runtii ooyon baahayen ciidankaas daraawiishta inay sidan dhaqsiha badan runtii jawaab laku biyi doona waana baahidii la daboolo doona waybaaba warbixin laku dhugunsaday wasiirka arrimaha gudaha taasoo ka saabsanayti safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golo wasiirada koonfur galbeed iyo kaseeden degmada weejid kaasoo hayti runtii caleemasaarka golaha deegaanka degmada weejid runtii oo runtii maylaraaya usaada wasiirka wasiirado is warbixin kusii howlo culus iyo meelaha ku qabadeen runtii horumarada ka tallaabsadi degmada weejid oo runtii maylaraaya usaada golo deegaan ee runtii iyo welati oo runtii ee runtii dhammaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya arin horumaran ee runtii wasiirka way xusay runtii baahiyaha madaas teegan oo ambahan degmada weejidii ambahanta runtii oo la wadaagay golo wasiirada runtii wasaarad kastana runtii madaxweyne cabdicasiis laftigaran iskala dardaarimi kaalinti iyo late runtii iniyo degmada weejid iyo deegaanada kor koonfur galbeed soomaaliyaba iniyo wasaarado runtii ku jeysadaan hangmaylarayusa hadda shaqooyinka culus iyo kahayaan runtii degmada weejid ogolo degaan iyo welatana niyo sii lama jibaaran shaqadiiyo kahayaan runtii wasaarado kalena maylaraayniyo doorshu qaadada runtii way kaloo warbixin laku dhuunsaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo uu siina kudahobi cudur maalmoogun dambe ku jari gobolka bakool kaasoo haay runtii dhiniga xoolo runtii wasiirka maylaraayusaad sheegay ini qiimeen lakahay runtii oo baaritaan dheer dareerta cudurkana maylarayusa ilaa iyo hadda rasmiyan walaa u seeyey runtii linhayna laakiin khubaro dhiniga dhaqaatiirta eh oo ka taqasusa dhiniga xanaanada xoolo runtii iyo arintaas garanto ka hayan waqti dhowna la rajeeya walaa u seeyey rasmiyan cudurkaas inii la ogaada wayba wasiirka gudaha weeye kaalinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo arintaas inku eedan runtii walqobadkan ka dambeeyey bilooyinkii wasaaradda xanaanada xoolaha tallaalka oo dhiniga xoolaha oo wasaaradii wasiirka isu sheegay dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayay ka koobantay gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool inay tallaalkaasi wasaaradda iyo deersiidi kumanaan kun oo runtii xoolo eena laku tallaali cudurro shalka disan haddana waybaaba sheegay in imalrayusaada waqti dhow runtii arrimoogun cudurka ee gobolka bacoolna waa laku qabadi doona iyo qorshayaal fara badan oo wasaaradda iyo andegsan oo iya ka tallaabsado doonta bilooyinka haniifoo leh iyo wasiirka warbixin kuskugu dhiibi galo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya way kaloo warbixin laku dhuunsaday walqobadka wasaaradda ka saabsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasiirka oo usu kudahowi bilooyinka ka dambeeyey walaa iyo ka tilaabsatay wasaaradda hohaada lahaayeen dhiniga korontada dhiniga biyo runtii wasiirka way baaba sheegay in dhowr ceelal runtii oo tobaneeye laqoqodi degmada baydhaba waqti dhowna la rajeeya in la xarig jara runtii saashaatow deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliyana in uusa ceelal fara badan wasaaraddii iyo qorshayti dhawaanna laku fuliyi doona way kaloo wasiirka sheegay inay dhowaan lahaa bandhiga doono sharciga korontada iyo sharciga biyo oo maylaraayo wasaaradda isbuucyadaha dareer iyo golo wasiiradahan bandhigi doonta runtii wasiirka way kaloo sheegay inay arimoogu maylaraayo biyaradii deegaanada ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bacool maalmoogun dambe laha ku sheegahayo inay wasaaradda iyo ka guudi jirta runtii walno sidan kadhaqsiha badaya ku qabada doonta qodobkan ka dambooyi oo warbixin guudlen ku dhugunsaday wasiirka wasaaradda maareynta iyo musiibooyinka oo runtii safar usa kaseedi degmada xudur kaasoo ka saabsanaya runtii qiimeyn baahiyaha qaylidhaanka hakuweeraayay degmada xudur runtii oo ka edinit safarkaasoo runtii hay-ada shalgadisan usa ka wehliya wasiirka ayaa warbixin dheer kusii golo wasiirada taasoo maylaraayasaad qiimeyntaas madii la soobiyey kudibna hay-adoogiiba ballanqaadiyo fara badan iyo suubiyeen bulshada soomaaliyeed yani maylaraayosa shalgi disagna runtii howl eedeed ambeleeran oo ka saabsan qaylidhaanta kuweerti degmada xudur iyo xamar runtii lakawada runtii ilaa iyo afartan iyo dhowr kun oo tan oo raashin eegna hadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya galanta ka hayta raashinkaasoo waqti dhowlaha ku daabuli doono xamar waqti xaadirka una islageegaduna runtii falaytkan ka horeeyey oo raashinkaas runtii yani la rajeeyahay saacadaha nifooleh in usa deyre degmada xudur ee gobolka bacool way kaloo runtii lakudahowey baahiyaha ku jira degmada xudur oo runtii madaxweyne cabdicasiis usu sheegay hamiige in uusa ka mashquulsiiye guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan qaylidhaanka hadda hakuweerahay degmada xudur inay sida dhaqsiha badan runtii war lakuqabado doona dareema kortaan nimanka nabadiy nololdiidka al-shabaab go-doonka beleerin iyo kahayaan degmada xudur iyo deegaanada koonfur galbeed haaban kasii darnaato gobolka bacool inay sidan ka dhaqsiha badan qorsho oo yani nimankaas la kala dagaalamo runtii walna linqobodow deegaanada kaa reeraysan degmada xudur waqti dhow maylarayawasaaradda amniga laku sugahay runtii unoo kaaladaan ciidamada saaxiibadowna ee amisomna insha allah iyo geesiyaalka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya waqti dhow laku qabado doona taas oo qodob iyo linkudahobi golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu